maxamed cali magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ee casarliiqii ama xilligii ay qoraxdu sii dhacaysay ee abbaaro maqribkii ka dhacay qarax aada u xooggan kaasoo ahaa ee weerar camaliyad isishaadiyo ah oo uu fuliyey dagaalyahan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan qaraxa ah ayaa waxa uu ka dhacay nawaaxiga xeradii nacnac ah oo ku taalla degmada wadajir ee gobolka banaadir qaraxan ayaa jugtiisa waxaa aada looga maqlay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho ee dagaalyahanka istishhaadiga ah ee fuliyey weerarkan culus ayaa waxa uu si gaara u beegsaday ciidamo ee dowladda federaalka ah ay isugu soo uruurisay goobtaasi ku dhow warshadda nacnaca waxaana xogaha aan ka helnay goobta dhacdada ay sheegayaan in uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ee horudhac ahaan inta ay masaadirta kala duwan inoo xaqiijiyeen dhimashada ciidamada dowladda federaalka ah waa koob iyo toban halka dhaawacooda uu gaarayo lix iyo toban xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ee dowladda federaalkana ee war rasmi ah ilaa iyo hadda kama soo bixin waxaana ee dhacdadan ay ku soo aadeysaa iyada oo toddobaad ka hor ee taliska ciidamada shisheeyaha ee xalano degan ay sheegeen in ay soo kordhayso cabsida laga in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weeraro lixaad leh ku beegsato xarumaha dowladda federaalka ah iyo kuwa ciidamada shisheeyaha mana ahan markii ugu horeysay ee weerar noocan ah uu ka dhaco xerada warshada nacnaca hadday tahay gudaheeda iyo nawaaxigeeda intaba marar badan oo hore ayay e mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen saraakiil ee ka mida dowladda federaalka ah iyo ciidamo si kasta oo kontaroollo iyo jidgooyooyin dhowr ah loogu sameeyey haddana mar walba xarakada mujaahidiinta al-shabaab way u suura gashaa inay gaarto goobaha ay beegsanayso islamarkaana ay ka fuliso weerarada wixii tafaasiila kusoo kordha hadduu allah awoodalihi doono wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ayaan dhegaystayaasha ugu soo gudbin doonaa